dagaalka bariile ayuu ka soconaya saakay oo ka tirsan degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose sida xogta nagu soo gaaraysa dagaalka waxaa qaaday ciidamada dowladda soomaaliya oo weherinaya amisom iyo weliba sida warar kale aanu helen ay sheegayaan ciidamo cadaan ah oo weliba wata astaamaha ciidanka maraykanka ayaa lagu soo waramaya in saakay weerar ay ku qaadeen deegaanka bariile ee gobolka shabeellada hoose sida hadda warka nagu soo gaaray waxa uu sheegayaa in saakay aruurtiiba ciidanka weerar ay ku qaadeen deegaankaas soddon kilomitr degmada afgoy ugu jirta runtii xaaladu hadda waxay tahay mid aan la saadaalin karin maadaama la maqlaya rasaas culus hore aan lagu kalsoonaan karin waxaay sheegayaan in al-shabaab halkaas ay isaga baxeen ciidamada dawladuna ay ku sugan yihiin saldhigga deegaanka bariile laakiin lama hubo warkaasi inuu cadya laakiin waxaa saxa in dagaalka uu dhacay welina uu soconayo oo xaaladuna ay tahay mid kacsan dadkana ay baqdin muujinayaan waxaana gebi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqi ganacsiga asbacad dad iyo jiladiista ee ka shaqeynayay deegaanka bariile ee gobolka shabeellada hoose wax duqeyn oo cirkaa ma jiraan laakiin dagaalka waa mid infantry ah oo ciidamada dhulka ayaa dagaalamaya runtii haddana xaaladu lama saadaalin karo oo rasaas xoogana la maqlaya welina sidoo kale lama ogaan karo khasaaraha dagaalka uu geystay maadaama ciidankii ay weli xabado isku ridayaan dadku haddii aada wacdo kuma dhiiran karaan inayna faafaahinta siiyaan sababta iyaga ayaaba xaafadaha ku jira oo ma ogaan karaan khasaaraha saraakiisha ciidanka dawladda markaasi dagaalka wada ama kuwa gobolka ku sugan iyaguna waxay kuleeyihiin saacad un kadib nagu soo noqo ama xaaladda sida ay noqoto kadib ayaan warbixin ku siinayna hadda ma hadli karno marka se la-aadigeeda lama ogaa khasaaraha dagaalka uu geysay balse waxaa cad in dagaal uu dhacay oo welina uu soconayo ee al-shabaab iyo ciidanka dawladda u dhexeeyo iyadoo ciidamada dawladda ay taageerayaan amisom iyo weliba ciidamo la sheegay inay maraykan yihiin waa mahadsan tahay mar kale runtii dadka deegaanka dareenkooda aada uu kacsan yahay xaqiiqda dhadda kuma sheegi karaan sababto ah laba jiho ayuu markaasi dagaalka uu ka soconaya iyaga ayaaba naftooda la baqaya oo cidda magaalada ku sugan kuma sheegi karaan laakiin waxaa hadda aan helaynaa warar sheegaya in saldhiga ciidanka ciidamada dawladdu ay ku sugan yihiin inkastoo aan lagu kalsoonaan karin warkaasa dadka kuma dhiiran karaan inay xaqiiqda ku sheegaan guryaha ayay ku sugan yihiin xabadda ayaa dhacaysa dhankay uga imaanayso ma oga inay ciidanka dawladda yihiin dhanka al-shabaab inay tahay xabadda ma oga khasaaraha ma ogaan karaan oo dhammaan wadooyinka waa xiran yihiin wax shacaba oo socda ma jiro wabiya caafimaadka waa xiran yihiin laakiin waxaa macquula haddii dagaalkan xoogiisa uu istaago in la ogaado khasaaraha uu geystay iyo saameynta dagaalka uu dadka deegaanka ku yeeshay in la ogaado ayaa macquul ah in dagaalka haddii uu istaago ama xoogaa si iska bedelo wallaahi ciidanka dawladda waxaa laleeyahay laba dhinac ay dagaal kasoo qaadeen kuwa waxaa laleeyahay inay ka dhaqaaqeen dhanka degmada afgooy inay ka galeen kuwana inay dhanka kale ka yimaadeen oo marka iyo baraha dhankooda inay ka yimaadeen ayaa laleeyahay haddana laguma kalsoonaan karo inta badan xogta aan helayno waa kuwa dadku marka aada weydiinayso aan si rasmiga kugu cadeyn karin balse ay ogyihiin in dagaal uun ay maqlayaan xabado oo weliba culculus inay maqlayaan oo xaaladuna aysan markaasi kasii hadli karin laakiin waxaa suurtagal ah haddii sidaan uu si ahaado xaalka inuu isbedelo oo khasaarahana aan ogaan karno